haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaad soo jeedinaysaa saar cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan bilihii lasoo dhaafay boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ah oo badi ka soo tahriibay dalalka geeska afrika soomaaliyana ay ugu badan tahay iyo dalalka yurub qaarkood ayaa soo gaaray waddankan maraykanka tahriibayaashan dhallinyarada ah ayaa waxaa muqallasiin isugu jira ajaanib iyo soomaali kala joogto dalal kala gedisan oo caalamka ah ay soo siiyeen tobannaan kun oo dollar si ay mar uun cadaha u soo dhigaan ciidan maraykanka sheekada xiisaha leh ayaa haddaba ah in dhallinyaradan badihii tahriibka ku yimid gudaha dalkan maraykanka ay ka dhex muuqdaan kuwo ku shaqaysanayay muddaba aaladda yuutiyubka fannaaniin iyo sidoo kale hal abuurayaal iyo dhallinyaro kale oo bulshada ka dhex muuqday intaba fannaanka cabdinuur nihaaye axmed oo ku magac dheer cabdidhaanto waxa uu caan ku yahay heesaha dhinaca dhaantada waxa uuna ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn looga gorol og yahay kuwooda tahriibka dhowaanahan ku yimid dalkan maraykanka
tahaygaa ku basaas ayadayda baryahaad inku arag ayadayda barjiray adnigiyo wemiyaada banugbanbaaneebayadayda
waxaa tahriibka uu ku yimid dalkan maraykanka uu ku soo maray dalal badan oo ay ku qaadatay muddo bil iyo bar ah inuu halkan soo istaago cabdidhaanto waxa aan weyddiiyey waxay uga dhigan tahay in dhallinyarada sida weyn looga dhex yaqaanno dalkii soomaaliya ay wakhtigan u soo tahriibaan qurbaha walaaleh sidaad og tahay waddankeenna soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maarata dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira marka runtii aniga dalkaygii waan jeclaa balse duruuf jirta awgeed ayaa igu kaliftay inaan maaratay aan go-aan qaato oo jid dheer oo rafa oo dhib badan aan soo maro kadib aan dalkan imaado muhiimadda ama ujeedka ugu weyn oon dalkan u nimaadnayn waxaa weye inuu yahay waddan fursado badan ay yaallaan qofkuna si amni ah oo xora ugu noolaan karo waxna uu ka qabsan karo ayaan axmed caydiid ayaan kaabo ayay ku magac dheer tahay waa gabar da'yar oo hal abuuro curiso ah gabayada qaarkood waa kuwo kaftan iyo jaceylba ku salaysan waxa ay caan ka tahay baraha bulshada iyo dadka soomaalida ah dhexdoodaba waxa ay ka mid tahay dhallinyarada iyaga oo wada socdo sida tirada badan u soo galay dalkan maraykanka in ay tahay gabar kama aysan reebin in ay u soo tahriibto dalkan iyada iyo gabdho kaleeto oo la mid ahba kadib tahriibkeeda ayaan weydiiyaa haddaba rajada haatan ee qabto
rajada hadda qabaa iyo mar walba rajadan qabaa fiican oo wanaagsan oo qurux badan taasi oo qof kastoo halku yimaada uu ka fikirayo ah inuu uu sharci helo marka dee qof kastaa rajaduu qabi lahaa oo ah inuu sharci helo unbaa dabcan laga wada simayahay oo qof
haddii aad weydo sharciga ma u aragtaa safarkaagii in hal bacaad lagu lisay uu yahay oo wax macnaha uusa samayn marka inaad joogto unbaa muhiim ku ah halkan
sida hore kuugu sheegay dabcan sahray hore kuugu lahaa ma ogan karne in uu ama bicaar ama inuu bisha noqon karo inuu bisha dambe noqon karo inuu sanadka noqon karo marka mar walba rajada anaga aan qabno ayaa ah inaan sharci filayno maadaama dalka maraykanku sawlowda uu yahay hadda dal u baahan dad iyo cid ka shaqaysataba marka waxaa odhan karaaba keliya ta anagu maraykan uma baahnina maraykan laftarkiisa anaga noo baahan waa gartay marka dhaqaalaha xoogan oo dhallinyaradu ay ku soo bixinayaan tahriibka ama meelo kala gedisan ay ku tegayaan ma kula tahay inay waddankii xataa hadday uga shaqaystaan ay ku abuuri karaan fursado shaqo dabcan haa waa laga abuuri karaa fursado ganacsi qof kasta dhaqaalo ugu soo baxay wuu ku abuuri karaa fursad ganacsi laakiin marow kastaba fursadda ganacsi ee laga yaabo inaa waddankaaga aad ka samayso caqabado badan baa laga yaabaa in balse si ka gedisan ayaan kaabo iyo dhallinyarada kaleeto ee tahriibayaasha ah waxaa sharci yaqaanada ay walaac ka muujinayaan suurtagal ahaanshiyaha in qof si dhabyar halkan ku yimaado uu haddana iska heli karo sharciga ayadoo dhowaan dowladda maraykanka ay soo saartay sharciyo cusub oo saameynaya dadka tahriibayaasha ah oo dhallinyarada soomaalidu ay ka mid yihiin ayaguna waa kan haddaba abukaate amiin haaruun in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan tusaale oo kale gobolkan minnesota maaldhaweyt waxaa lagu soo qoray wargeyska star tribune in labaatan iyo laba kun oo kiis ay maxkamadada yaalaan halka saddex qaadi keli ah ay dacwooyinka maqlayaan marka waad dareemi kartaa minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka weliba waqooyiga u dhow ku taala haddii saa cidin u tahay kuwii dhacaya gobolada xadka koonfureed waad qiyaasi kartaa sida california iyo texas iyo florida iyo goboladaas way kasii daran yihiin marka waxaa jira dibdhac aad u badan marka qofkii arrintaasi ay hadda haysato waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo aad u dulqaato waktigiisana uu geliyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu dee qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn karo kaar shaqa iyo hawshaas raacsado tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in siddeed sano toddoba sano toban sano ay la gaarto sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa cayaankaabo ayaa haddaba waxa ay qabtaa in xaaladaha sharciga ah ee adag ee wakhtigan laga hadlayo ee tahay caqabad laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego marka shalay noqoto waxaa odhan karaa horta waa waa nasiib siduu tahriibkuu nasiibu ahaa in halkan lagu yimaado ayaa qofkuna inuu sharci helo oo wadanka sharci ka helo ay nasiib tahay marka waxaa odhanayaa un nasiibkii lagu soo kala horeeyey ee halkan lagu kala yilay ayuunbaa ayuunbaa hadhow sharcigana uu qofku nasiibkiisa wuxuu ka qaadaya noqon kartaa maaha waxaan ogahay maaha waxaan og tahay laakiin wax walba siduu ilaahay kugu talagalo kugu qorsheeyey iyo ilaahay sharciga iyo qorshaha u dejiyey unbay kule cayaankaabo ayaa haddaba waxa ay tixdan ku eegaysaa tahriibka iyo sidii ay markaasi waaye aragnimadeeda ugu soo gashay dalkan maraykanka cayaankaaba bal waxaad iiga warantaa gabay ma ka samaysay maadaama hal abuuro aad tahay ilaa iyo haatan tahriibkaaga halkan aad ku timid sahlan haa tixyar oo oo qoobanaa ka sameeyey mar dhexe marka waayahay maxay leedahay ku bilaabmaysaa dalkaygu siduu noqdiyo duruufaha nolosha iyo halkaydii durugsanaa kulkaan isla diiday baa qurdiya ulugiyidibad ilaan jacawaalid iyo dardaaran horaan qabee jirkii taakii qabaa waxaa ka dambeeyey guud markaan dabi laga dhiciyo dabtabo ka dhammaaday jeel dib baanu bilaabay nolol daltaana imaaday iyo waxaana degdegay aqoon duruusaha nolosha iyo dabtaa noocaan barto gudbaa darisila noqdo waxaan jiidaba ma arag ilaan qof ducaysanayo kurdaacada lama dhigee dusaalay wanaagto waxaan kala noo dugsoon heesaaga cabdidhaanto ayaa isna ii sheegay in xaaladaha amni darro ee dalka ka jira shaqala'aanta iyo culaysyada dhallinyarada haysata ay sabab u tahay in ay dalka ka soo haajiraan isaga qudhiisa ayaa sidaasi naftiisa ku sifeeyey
aniga meeshaan soo maray labada dhinac way isugu jirtaa marka ciriyo dhu labadaba intaba way isugu jirtaa marka un haddii dee aad safar tahay oo maaragtay aad meel ku socoto marnaba maaragtay dareen ahaan xitaa qof caadi ah ma tihid marka dee dhibaatadu dhinac mar walba way taagan tahay ilan qof waxaa tahay dalkiisii ka soo tegey dalun aqoonin dhex maraya dal kale uu maaragtay fog u socdaa marka dhibaatooyinku dhinac kasta markaas way taabanayaan magarata marka ani ahaan labadaba waan soo maray haddana dee waa waxaa weeyaan alxamdulilah runtii soomaaliya sidaan wada ognahay waa wadan dhibaatooyin kasoo kabsanaya aniga ma dhiiri gelinaya dhalinyaradu inay wadankooda kasoo tagaan aniga aqoontii la yaqiinay ee dadku ay wada garanayeen waxay ii horsatay dhibaatooyin dhinaca amniga taasina waxay sabab noqotay inaan dalkii kasoo tago marka meel kastoo qofku uu joogo dalkiisa haddii aan la yaado meel kala tago labadaba wax waa lagu qabsan karaa oo qofku waa soo saari karaa laakiin aniga shaksi ayaan maxaa lahay dhibaatooyinka gaarka ahaa oo maaragtay dhinaca amniga ahaa gaar ahaan kooxaha argixisada oo dowladnimada soomaaliya kasoo horjeeda ayaan dhibaatooyin hanjabaado ah kala kulmayey oo muddo dheer soo socotay markii dambena waxaan xadu arkay inaan safar dheer soo galo waxay igu qaadatay bil iyo bar fikirkaasi la mida waxaa qabtaa iyaduna abwaanada da'da yar ee ayaankaabo inaa wax baran kartid oo heli kartid sacaado international ah inaa caafimaad dhamaystiraa heli kartid oo qof kastoo maanta soomaaliya oo aan ugu dartiisin laga yaabo inaad u qahayseen dawo tayale ama dhakhtar khibrad leh ka heli kara halkan sidoo kale inaad ka heli karto shaqo aanad marnaba u daba fadhiisanin qof bini aadan ah oo waxaan ka wadaa qof bini aadan ah inay tahay maanta adiga iyo qof kale marka shaqadooda ismacsiin inaydan labadiinni aan la kala gudbinahayn maanta waxaa laga yaabaa dalkaaga marka joogtay in qof kamida hal lagu qaad sidoo kale taale waxaa jirtaa sababo amni inuu qofku dalkiisa uga imaataa dhici karta mararka qaar sida dad badan oo laga yaabo inay dowladaha u shaqeeyaan kala duwan ama dad badan oo caan ah in lagu taargadgareeyo waxay samaynayaan ama hadday noqoto halaburkooda ama hadday noqoto inay dowladda u shaqeeyaan taasaa iyadana ah caqabad kale oo inta badan soo wajahda qof rabay inuu dalkiisa ka shaqaysto oo lacag fiican ku qaadanayay joogay oo ku faraxsanaa inuusan sii wadan karin hayaanka barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkan waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo